xildhibaanada maamulka la baxay puntland ku matela labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa kulan ay yeesheen waxay kaga hor yimaadeen dowladda federaalka iyo tallaabooyinkii ay qaaday waxay sheegeen inaysan ogoleen isbeddel lagu sameeyey dastuurka kubeelgaarka ee dowladda federaalka iyagoo dhanka kale ka hor yimid heshiisyada uu xasan sheekh la galay masar iyo turkiga kulan ay isugu yimaadeen qodobo ka soo baxay ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey mid ka mid ah xildhibaanada xildhibaanada labada aqal ee puntland ku matala dowladda federaalka iyo golaha wakiilada dowladda puntland waxay isla garteen in aynan marnaba natiijo siyaasadeed iyo mid sharci ah oo taabagal ah ka dhalan karin dastuur wax looga bedelay si aan heshiis lagu ahayn oo aan waafaqsanayn sida uu tilmaamayo cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka ah gaar ahaan qodobadiisa ilaa sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa in aanan qayb ka ahayn shuruuc kasta oo aan lagu dhisin dastuurkii kowdii bishii sideedaad xukuumadda puntland waxaan ku bogaadinaynaa inay wadahadal ku baaqday dhowr mar islamarkaana ay diyaar u tahay wadahadal toos ah oo ay la gasho dowladda federaalka qodobadan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ay iska dhiga jirtay baaqyada wadahadalka ee ay u soo jeediyeen labadan maamul goboleed puntland iyo jubbaland waa kan xildhibaanka oo mar labaad tilmaamaya arrinta waxaana siib darro weyn ah in dowladda federaalku ay dhegaha ka furaysatay baaqyada wadahadalka iyadoo ay mas-uuliyad dastuuri ah ka saaran tahay ilaalinta midnimada dalka waxaan uga digaynaa madaxda dowladda federaalka ah inay soo saaraan heshiisyo siyaasadeed oo aan loo dhammayn waxaan ka walacsannahay heshiisyada iskaashiga amni ee iskhilaafsan oo ay dowladda federaalku la gashay dowlado kala duwan loona soo bandhigin baarlamaanka federaalka ah iyo bulshada soomaaliyeed waxaan cambaaraynaynaa heshiisyada dheef wadaagga ah ee shidaalka iyo khayraadka badda ee dowladda federaalku la gashay shirkado iyo dowlado kala duwan kuwaasoo aan loo marin si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah waxaan ka walwalsannahay xaraashka iyo boobka lagu hayo dhulka danta guud ee ummadda soomaaliyeed iyadoo aan loo marin sifo sharci ah iyo hannaan daahfuran khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland ayaa cirkaas ku shareeray tan iyo markii ay golaha wadatashiga dowladda federaalka ay soo saareen war kale oo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya